gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasada gobolka banaadir maxamed axmed diiri yabo ayaa ka qayb galay afurwadareed lagu sameeyey degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe kaasi oo ay kasoo qayb galeen xubno xildhibaano ka tirsan maamulka hirshabeelle iyo maamulka degmada balcad sidoo kale afurwadareedkan waxaa ka qayb galay taliyaha qeybta guud ee booliska gobolka banaadir gaashaanle sare mahdi cumar muumin taliyaha nabad sugidda gobolka banaadir cabdifataax shaawiye taliyaha booliisiya militaria iyo saraakiil kale oo ka tirsan laamaha amniga ugu horeyn gudoomiyaha degmada balcad qaasim cali nuur ayaa goobaha dalxiiska degmada kusoo dhaweeyey mas-uuliyiinta ay kamid yihiin maamulka gobolka banaadir iyo saraakiisha ka tirsaneed laamaha ammaanka inay balcad ku anfuraan ay ku fiidsadaan reer balcad in badan la joogaan ayagoo caddaynayo inay balcad tahay meel amniya waxaan ugu mahad celinaynaa dhammaantood sidai ay noogu yimideen ay noo garab istaageen dhammaantood taliyaha gobolka banaadir ee hay-adda nabasugidda walaalkii cabdifataax saaxiibka cabdifataax shaawey dhammaantood waxay noogu yimideen inay balcad caddeeyaan inay amni tahay bulshada soomaaliyeed meel walbay joogaan waxaan u sheegaynaa waa amni insha allahu inta dhimanne ilahay waxaan ka baryaynaa insha allah inuu noo dhammaystiro waa bil barakaysan oo maalin cibaado iyo habeen cibaadaba ay tahay raggan saraakiisha iyo guddoomiyahan waxay balcad u soo aadeen inay bulshada soomaaliyeed u caddeeyaan inay deegaankan amni tahay saacaddan joogno waa ujeediin waxaa ka nimid roondo magaalada beeraheeda kusoo anfurnay haddana waxaan joognaa buundadii insha allah waxaa leeyahay taliyaasheedii guddoomiye kusoo dhowaada gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasada gobolka banaadir maxamed axmed diiri yabo ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka kulankan caawa ay ku joogaan degmada balcada gudoomiye waa kaaga mahad celinaynaa afurka quruxda badan oo halkan aan ku wada afurnay waxaan joognaa degmadii balcad sidaad ogtihiin degmada balcad iyo degmada afgooye iyo xamar amnigoodu waa isku xihan yahay waa amni isku xihan oo ah kala maarmin halkan waxaan caawa u nimid barabagaankii la waday oo meelaha ka socda maalmahan balcad oon ognahay hamiinkii dadku inta xamar ka soo tagaan hamiinnimo yimaadaan wakhti dambena ay u hoyaadaan xamar inayse horta waxaas waxba ka jir ficilna waa loo arki doonaa caawan hadda halkaanaan joognaa oo aad arkaydiina xilligaan aan joognaa degmada balcad ayaa ka mid ah degmooyinka lagu dalxiis tago xilliyada nasashada ee ku yaala gobolka shabeellada dhexe iyadoona u dalxiis tagaan qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolka banaadira